faysal dhaaf xuseen redio cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan radio cadaado baledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maam radio cadaado jawaar
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee raadiyaha cadaado qodobada aad ku maqli doontaan caaway waxaa ugu waaweyna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo isku shaandhay ku sameeya qaar ka mid a golihiisa wasiirada kadib markii uu sacaasilay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ka biyadiida shirka dhowaan ka furmeeya magaalada garowe taliyayaasha ciidamada somalilan oo ka hadlay xaaladda sanaag iyo amarkii madaxweynaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya oo maanta go-aan ka gaartay nin faldarbiyeed ka geysta gudaha magaalada gaalkacyo xukuumadda somalilan oo magaalada hargeysa ku xirxirtay ku dhowaad soddon haweena kadib markii gudaha magaalada hargeysa ay ka sameeyeen mudaharaad maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan oo sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan dhismaha garoonka diyaaradaha ee beledweyne
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayeysan adiguna dhegaystow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo ay arbaca soo gelaysa talaadana ay sii baxayso taariikhduna ay ku aastaysan tahay kuwda bisha shanaad labada kun toban iyo sagaalka caaway waxa ay noo warrami doona xasan axmed mahadsaned liibaan cabdi ciise habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeen oo intaas ka faahfaahsanaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa isku shaadheyn ku sameeyey qaar ka mid a golihiisa wasiirada kadib markii maanta u sacsilay wasiirka warfafinta iyo dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya mahad nuur axmed ayaa faahfaahinaya wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya daahir maxamuud gelle ayaa shaaca ka qaaday inuu xidkan iska casi daahir maxamuud gelle ayaa sheegay inay sababtuu isku casilay ay tahay in isaga iyo madaxda dowladda ay ku kala aragti duwan yihiin arrimo badan sidaas daraaddeedna u go'aansada inuu xulka isaga tago wasiirka ayaa sheegay inay kow iyo tobankii bilood oo xulka hayay inay u suurto geli weyday inay aragtidiisa siyaasadeed dowladda ku biiriya sidaa daraaddeedna ay u fududaatay inuu xilka isaga tago wasiirka waxyaabuu xusay waxaa ka mid ahaa siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda iyo habka ay dowladdu la macaamilayso maamul goboleedyada dalka ka jira go-aankuu qaata ayuu ku sheegay inuu yahay mid aan deg deg ahayn balse uu muddo dheer ku taamayey walaal horta ugu horeyn waxaan ku sheegaya anigu muddo kow iyo toban bil ayaan xafiiska joogay maanta waxaa ku buuxsamaysa kow iyo tobanka bil bishii labiyo tobanaad waxay bilaabanaysaa burito wax kale ma ahayn markii aan halkaan imid aragtiyo aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood amba arrimaha guud ahaanba arrimaha diyadda amba ha noqoto maxaan ku idhahdaa habdhaqanka loo dhaqmaya hayadaha gaar ayaan islahaa wax unbaad ku kordhin doontaa wax waad ka bedeli doontaa marka markii maalihii aan ka fiiriyey oo mudaalada kow iyo toban badan ay tahay qofka wax ku filan waxaan iska jeclaysay inaan xafiiska baneeyo oo maxaan ku idhahdaa dadka soomaalida baa maaragtay ay arinkaada helaan waxa gaartaa kaliya waxay tahay kala aragti duwanaan soo jiitamaysay oo ku aadan meelaha aan sheegay amba arrimaha gudaha ha noqoto amba arrimaha dibadda ha noqoto amba maamul goboleeda hanaanka loola dhilgarayna ha noqoto amba maxaan ku idhahdaa degaanada amba maaragtay hataa alaamka waxyaaba badan ayaa iska jirjiray oo aan silahaa wax unbaad ka jirjirtiri doontaa laakiin haddana dowladda soomaaliya madaxweynaha ra-isul wasaaraha waxaan uga mahad celinaa muddadii koo iyo tobanka bilaheed ay fursadii siiyeen ay ii saamaxeen inaan isku dayo inaan dalkii iyo dadka soomaaliya u adeego gaar ahaan waxaa la yidhahda samaynta ra-iil caamka oo aan isleeyahay wax unbaad ka qabatay waa dadaan saaxiibanahay waa dadaan si fiican isu naqaano waa dad aan rabo xiriirkeena bani aadamnimo inaan u baabi'in laakiin kala aragtiyanaanshaha siyaasadeed haddii uu jiro waxyaabaha qaarkood waxaa lagu qasban yahay kursiga hoose in la baneeyo oo kursiga kore la daayo marka odayaasha saasaan ku kala aragti gedisnaanay waana mahadsan yihiin muddaday fursadii siiyeen go-aanku soo booda ma ahayn muddo dheer ayuu madaxiisa buuxayey qofkuna haddii uu meel yimaado laba arrimood un bay mid tahay in hay-adda amba maxaan ku yidhaahdaa uu ku soo biiro ay isla jaan qaadaan oo oo yidhaahdo aragtiyada iyo afkaarta iyo wixii uba aaminsanaa ay isla jaan qaadaan amba uu isleeyahay waa ka dhaadhicin kartaa iyo inay xoogaa kala degisaan baahsan ay jirto marka muddo dheer baan rugayey oo meelo badan ka fiirinayey oo aragtiyo badan aan gudbinayey oo koley dadkii waraysyadeyda dhegeysan jiray waxyaaba badan dhegeysan jiray waxbay ka dheehan karaan marka arrin hadda maanta iyo shalayto iyo bishaan iyo igu dhashay ma ahan arrin muddo dhan aan qaadaadhigayay waayo waxyaaba badan baan tixgelinayay waxaan tixgelinayay dowladnimada soomaaliya waradanka waxaan tixgelinayay xurumeynta iyo xushmada ay u baahan yihiin dadka madaxda ah xilalka ay bixiyaan in lagu xurumeeyo waxaan tixgelinayay rajo aan ka qabay kalsooreynta siyaasadaha qaarkood ma rabo inaan dowladda soomaaliya oo dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa daqada kadib waxaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxooska xukuumadda federaalka soomaaliya u magacaabay wasiirka hore ganacsiga warshadaha soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye waxaana xilkaasi wasiirka ganacsigaasna dhankiisa loo magacaabay mudane injineer cabdulaahi xasan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka biidiidan shirka dhowaan ka furmaya magaalada garowe caasimada dowladda puntland madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa waxaa la sheegay inay ka qaybgalayaan shirka ka dhacaya magaalada garowe caasimada puntland madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa ka qaybgalaya shir lagu ballansan yahay inuu ka dhaco magaalada garowe caasimada puntland wafdi horudhacaha oo isku jira wasiiri howlwadeena ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta tegaya magaalada garowe caasimada puntland sidoo kale waxaa la filayaa in madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre si kala gaargaar ah ay u tegi doonaan magaalada garowe caasimada puntland madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha iyo la taliyayaashooda ayaa waxaa wada tasho ka lahaa waxyaabaha ay la tegayaan shirka ka furmaya magaalada garowe caasimada puntland waxaana la sheegay in qorshayaal cad ay la tegi doonaan oo ku aadan hanaanka doorashooyinka dalka ka dhacaya sanadka labada kun iyo labaatanka ilaa sanadka labada kun iyo labaatan iyo kowda shirka garowe uu horaantii toddobaadkan ku dhawaaqay madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi dini ayaa wuxuu ku casuumay madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre madaxda dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ahaa federaalka in shir wadatashi ah ay uga qayb galaan magaalada garowe caasimada puntland xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan shirkan si kor joogto uga noqdaan arrimaha looga hadlayo islamarkaasna meesha laga saarayo madmadowga siyaasadeed ee u dhexeeya muddada u dambeysay dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ahay dowlad goboleedyada balse warar hoose oo helaysa warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa sheegaya inaysan madaxda dowladda federaalka soomaaliya aysan ka qaybgelin shirka la filayo inuu ka furmo magaalada garowe caasimada puntland waxaana la sheegay in sababta madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre shirkaas uga biidiidan ay tahay qaabka shirkaasi lagu casuumay maamus ahaan hase ahaatee waxaa markii hore jiray cadaadis beesha caalamka ay ku saartay madaxda dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah in shirkaasi ay isku yimaadaan kadib markii uu baaqday shirar hore oo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo oo madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah dowlad goboleeda ugu baaqay inay kasoo qayb galaan shirkaas oo ahaa shirka amniga qaranka ciidamada xoogga dalka ayaa al-shabaab kala wareegay gacankuhaynta deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa dagaal xoogan kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa deegaanada al-shabaab ay kaga wareegeen waxaa ka mid ah deegaanka bariiri ee gobolka shabeellaha hoose halkaas ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab taliyaha ciidanka danab ee xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare cabdiraxmaan sheekh cumar jeenikaar ayaa wakaalada wararka soomaaliyeed ee sona wuxuu u xaqiijiyey in ciidamada al-shabaab ay ka saareen deegaanka bariiri iyo deegaano kale ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayuu sheegay in al-shabaab ay gaarsiiyeen khasaare lixaad leh waxayna ciidamada deegaanka ay ka wadaan howlgallo miinanka laga saarayo jeeska taas oo shacabka ay soo dhoweeyeen dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa ka hambaliyey waritaanka ciidanka xoogga dalkii al-shabaab maanta kala wareegeen gacan ku haynta deegaanka bariiri ee gobolka shabeellaha hoose waxaan u hambaleynayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo difaac ku jira gaar ahaan kuwii saakay xoogga ku muqyuuniyey argagixisada ee la wareegay beriga waxaan u hambaleynayaa ciidamada booliska soomaaliyeed ee ka shaqeeya amniga magaalada muqdisho deegaanka bariiri ee gobolka shabeellaha hoose ayaa in muddah waxaa ku sugnaa islamarkaasna ka tilinayey rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii ciidanka xoogga dalka oo halkaasi la wareegay bilo ka hor ay dib uga soo baxeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hambaliyey maalinka shaqaalaha adduunka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war ka soo saaray maalinka shaqaalaha adduunka waxaana hambalyo u diray dhammaan shaqaalaha soomaaliyeed warka ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa u qornaa sida tan munaasabada maalinka shaqaalaha adduunka kowda mey waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan shaqaalaha soomaaliyeed oo maskax iyo muruqba geliyey dib u dhiska iyo horumarinta dalkeena soomaaliya waxaan xusuusanahay dadaalladii wax ku oolka ahaa iyo doorka taariikhi ahaa ee shaqaalaha soomaaliyeed ay ku leeyihiin sooyaalka dalkeenna ayaguna saldhig u ahaa halgankii xornimo adoonka iyo asaaskii qarnimadeenna inkastoo shaqaalaha soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan duruufo adag sanadii lasoo dhaafay haddana waxay muujiyeen howlkarnimo iyo dhabar adeeg iyadoona ay fashiliyey yoolka argixisada al-shabaab ee ku aadan kala dhantaalidda rajada iyo yeedilada shacabka soomaaliyeed waxaana ka tacsiinayaa waalidiinta iyo dhalinyarta soomaaliyeed ee maskaxdooda iyo muruqooda iyagoo ugu adeegaya dalkooda iyo dadkooda ku nafwaayey falkii ay al-shabaab u maleegeen dowladda federaalka soomaaliya waxay xoogga saartay dhammaystirka sharciga shaqaalaha adduunka oo xaqiijinaya inay ka shaqeeyaan xuquuq dhammaystiran oo degaan shaqo fayow sidoo kale waxaa mudnaanta siinay kowrqaadida fursadaha shaqo ee dhalinyarta iyo xaqiijinta mushaaraad ku filan noloshooda taas oon ogol leenahay yareynta shaqola'aanta ka jirta dalkeena soomaaliya waxaan dadargelaynaa daaladana ku aadan xoojinta iskaashatooyinka dalka ururada shaqaalaha iyo ururada bulshada rayidka ah si aan u adkayno xuquuqda shaqaalaha horumarka iyo wadajirka ummadeena soomaaliyeed sidaas ayuu qornaa warka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo taliyaasha ciidanka somalilan ayaa ka hadlay xaaladda gobolka sanaag iyo amarka dhowaan ka soo baxay madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi taliyaasha ciidanka booliiska militariga somalilan oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha taliska guud ee ciidanka booliiska ayaa ka hadlay xaaladii degdega ahayd ee xukuumadda ay ku soo rogtay deegaanadii degmooyin ka tirsan gobolka sanaag waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin fulinta amarkaasi ugu horreyn taliyaha ciidanka booliiska ee somalilan sareegaas cabdulaahi fadal iimaan ayaa waxau sharaxay qaababka iyo weliba waajibaadka ay gudanayaan ciidamada kala duwan ee somalilan degmooyinka xaaladda deg deg ah lagu soo rogay ee gobolka sanaag
saddexdaa degmo ciidamada qalabka sida militariga iyo biliisku sidii falkaa imika foosha xun ee saraakiisha lagu dilo u dhacay waxay ku jiraan howlgalkay markii bilaabeen ayay ilaa hadda ku jiraan jiido kala duwan iyagoo wada socda oo iskaashanaya markay caynkaa tahay maadaama mas-uuliyadda guud ee ciidamada nabadgelyada loo xilsaaray labadan ciidan iyo ciidamada kale qalabka sida iyo kuwa kale amniga iyagoo dhammaantood iskaashanaya oo gacan kala helaya in ay howlgal adag si ay nabadgelyada u sugaan ay galaan heeginkaa ciidamadu waxay qaban karaan oo ay xayiri karaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka cid kasta oo looga shakiyo inay nabadgelyada khatar ku tahy waxay qaban karaan cid kastaoo ciidamada howlgalka fulinaya ee sugaya amniga qaranka iyo shacabka reer somalilan is-hortaagta ama ficilo borobagandaa amaba kicin kula kacda degmo kasta iyagoo dhammaan ciidamaduna joogaan imakoy howlgalka kaga jiraan degmo kasta waxaa maamulkeeda iyo howlgalkeeda iyo shaqadeeda saddexdaa bilood gacanta ku haynaya ciidamada qalabka sida ciidanka militariga iyo ciidanka booliiska oo hayadaha amniga kalena kaashanaya waxaana degmooyinka ah bara hogaamineed oo laga maamulo howlgallada ayaa laga samayn doona shacabka gobolkaa ku nool waxaan u sheegayaa in ciidamada howlgalka ku jira ay la shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan waa in loo hoggaansamaa oo amiirtaa iyo amaradaa ka soo baxay madaxweynaha qaranka ee ay fulinayaan ciidamada nabadgelyada ee kala friiska iyo militariga waxyaalaha nabadgelyada khatar geliyey ee aafeeyey degmooyinkaa qaar ka mid a waxaa ka mid a mukhaadaraadka kala duwan ee la yidhaahdo khamriga iyo xashada ciidamadu waxay ku amran yihiin cid kasta oo ah dadka waxaa ka ganacsata iibisa isticmaasha inay qabtaan waayo haddaanu qofku daraag isticmaalin nabadgelya ma xumaato taliyaha ciidanka booliiska ee somalilan waxa uu sheegay in lagu daba jiro islamarkaasna gacanta lagu soo dhigi doono maleeshiyadii dishay saraakiisha ciidamada kala duwan ee somalilan waxauna xusay inay og yihiin halka ay ku sugan yihiin dadkii kadib dilkii foosh xumaa ee loo geystay saraakiisha ciidamada somalilan saraakiisha la dilay ee taliyuhuna ka hadlay ama ka hadlayo waxaan odhan karaa way shiide iyo waa shihiid waxaananu ballan ku qaadanaa howlgalka ay ciidan ku jiraan inay iyaga iyo ciddii kale gashaba gacanta lagu soo dhigi doono la qaban doono taliyaha ciidanka militariga somalilan sareegaas nuux ismaaciil taani oo dhankiisa asna warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada somalilan ay diyaar u yihiin fulinta amarka ka soo baxay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi in yaroo aan waxba garanayn ayaa aana u keenaya nin weyn oo mutacalima oo waddanku ka maarmay dhibaatooyin badan baa markaa gobolada taasaa keentay in ciidamadu la wareegaan ceeri gaabo ceelaf weyn iyo gar adag gaar ahaan boliiska iyo milatariguba inay la wareegaan awooddooda oo xukun ciidan lagu hayo ilaa inta nabadgeliyo aaggaa laga xasilinayo waajibkayga distorigaa weeye qof kasta oo reer somaliland ee meel kastaa jooge inaan nabadgelyadiisa ilaalino ciidamadana waxaa iskale shicibka marba dawladda joogtaa ha hogaamiso laakiin ciidamadu ma dhacaane dawladaha dhaca oo wakti ka dhamaada ciidamada ummaddaale ummaddaasi nabadgelyadeena annagaa lanaga rabaa taliyaasha ciidamada somalilan ayaa ugu dambeyn si wada jira warbaahinta ee shacabka somalilan uga codsaday inay kala shaqeeyaan xaladan iyo ammaanka guud ee deegaanada somalilan sidaa xaqa ah idiguna warbaahintiina uga warrama sidii ummaddeena anuu nabadgelin warbaahintu noocay doontaba haato warka ka baxa amniga qayb buu ka qaadanaya marka idina waxaan idiin soo jeedinayaa idinkana codsananaa in sidaa wanaagsan ee quruxda badan aa u dhigtaan si aanu ka nabadgelyo darrada wada uga faa'iidaysan maalintii shalay ahayd ayaa amar ka soo baxay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxaa amar lagu soo rogay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka sanaag halkaasoo la sheegay inay ka dhacaan falal amni darro maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta go-aan ka gaartay kiiska nin faldambiyeed ka geystay gudaha magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug koiy tobanka bishii nofembar ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii ayay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka side ee maamulka puntland waxay ku riday xukun dil ah ciidasin cabdisaax xuseen tahliil in caloolgeel wixii xilligaas ka dambeeyey ayay soo qaateen qareenada difaacaya ee ciidasinaha saxfaan kaas oo la keenay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ee magaalada muqdisho inkastoo kiiska maran uu ka dhaxbuuray degmada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ay u kala qaybsan maamulada puntland iyo galmudug kiiska cabdirasaaq haddana xafiiska xeeralaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa isku howlay baaritaanka ciidasanaha loo haysto oo ah arrimo al-shabaabnimo xafiiska xeeralaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya oo safar ku bixiyey baaritaanka kiiskan ayaa afar labaatankii bishii saddexaad codsaday in la horgeeyey maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida laba asbuuc kadib maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa saddex jeer oo kale ah lixda saddex tobanka bisha iyo toddobiy labaatanka bishii ayna soo dhaafna u fadhiistay eedda cabdisaax xuseen tahliil inac caloolgeel muddo koy labaatan cisho ah ee maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ku dhex jirtay waxaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya bixiyey dadaal fara badan oo ah hubinta eedda al-shabaabnimo ee darsanaha u xirnaa weliba horey lagu xukumay balse uu buray kadib markii ay aqbashay raafaanka maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya codsigaas ugu badnaa ee dib ugasta eedda ayaa toddobiy labaatankii bishii tagtay soo jeediyey inaysan sii wadi karin xaggooda eedda ka dhanka ah ciidasanaha waxaana sidoo kale soo jeediyey in tallaabo ammaan la duldhigo ciidasanaha iyadoo la fadhiisinaya danaha guud ee gobolka mudug qareennada u doodaya eedeysanaha ayaa soo dhaweeyey soo jeedinta fadhiga ugu dambeeyey ee xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya waxayna sheegeen inay aqbalayaan wax kasta oo ay ku jirto danta guud ee dowladnimo iyo alinta nabadgelyada gaar ahaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug shan cisho kadib maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa go-aan ka soo saartay cabdisaaq xuseen taalin waxaana maxkamadda sare amartay in si degdeg ah looga saaro xabsiga haddii aysan jirin dambi kale waxay sidoo kale ay sheegtay in aysan ka bixi karin magaalada caasimadda muqdisho muddo laba sano ah ugu dambeyn maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku amartay ciidamada ammaanka inay si gaar ah ula socdaan dhaqdhaqaaqa ku dhowaad shan sano iyo inuu toddobaadkii mar isku diiwaan geliyo xarunta baarista ciidanka booliiska soomaaliyeed ee c i d da sida uu sheegay warbaahinta guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya generaal liban cali yarow kiiska cabdisaaq xuseen taalil ayaa soo jeetamayay tan iyo dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii xukuumadda somalilan ayaa magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxay ku xirtay ku dhowaad soddon haween ah kadib markii gudaha magaaladaasi ay ka sameeyeen banaanbax rabshada wataa waxaanku markii dambana meel sabada ayay geliyey oo laydhahaa qolka ciqaabta waxaan kuhi koronto ayay meel walba kaga dhejiyeen inankii oo korontadii meel walbay kaga dhejiyeen sawirradiisa waan wada hayaa oo carabkii ka soo dhacay oo indhii ka soo dhacay gabdhihii jajaban yihiin lagu jajaban yihiin dhibaatadaas aniga ay dheer inankaygu wuxuu ku jiraa meel sabada ciidanka booliiska somalilan ayaa xabsi u taxaabay ku dhowaad soddon iyo kuwa haween ah kuwaas oo maanta iskugu soo baxay waddo ku taalla gudaha magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan si ay xukuumadda maamulka somalilan hay-adaha gargaarka beesha caalamka uga dalbadaan sida ay carruurtooda oo gacanta ugu jira magafayaasha waxtahribiya ee waddanka libiya looga sii dayn lahaa hooyooyinkan oo sitay boror ay ku dalbanayeen siideynta carruurtooda ayaa waxaa u yimid ciidan ka tirsan booliiska somalilan kuwaasoo ku xirtay rugta booliiska ee xaafadda farjanno ee gudaha magaalada hargeysa ee caasimada somalilan sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska ee somalilan ee rugta ay ku xiran yihiin haweenkaani ayaa raadiyo xadaada u sheegay in sababta loo xiray ay tahay inay sameeyeen mudaharaad aan wax warqada looga soo goosan wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan waalidiinta carruurtooda ku dhab yihiin waddanka libiya ayaa kahor inta aan la xiran waxay la hadleen warbaahinta islaamka oo dhan baanu la hadlaynaa adduun weynahaanu u bandhiganaynaa dhibaatadana haysata waxaanu nahay dad dan yara marka horeba aan waxba haysanin awlaadu way naga fududaatay sagaal iyo toban jirkaa ugu weyn good bay nagaga jiraan wixii aanu heli karaynay haddaanu daarad yar lahayn iyo haddaanu baryaynayba waanu ka bixinay mar labaad baa la kala iibsaday liibiyaan gaala baa naga haysta sabad buu beerka u dhigay silsiladaha ku xidhan korontuu ku dhalaalinayaa shahaadadiibuu u diiday hooyo waliba marka ay maqasho ilmaheeda dhibaatadiisa iyo oohintiisa way dhacaysaa koonay gelaysaa guryahaanu ka soo baxnay garan mayno adduunyo ma haysanno dhibaato xoog laana haysata aniga odaygaas isagaanu u iibinay mid jagadii markaanu iibinay ayay ayay gidaar adigu odaygaas gidaar seexda gidaaradaanu seexannaa laba maqsina baanu u iibinay tii caynka ay tahay ayaa siddeed bilood halka lagu haystaa haddana nimankii tahriibeeshaabaa ka yaacay nimo kaloo cusubbaa qabsaday waxli inta in lee keena waxaanu leenahay haddaba muslimka gaalada kulli soomaalila waa in maanta arrintaanuu sheegno wax ka qabataa marka foodka la doonaayo foodka annagaa ku ridna madaxweyne annagaa dooranna baarlamaanka annagaa dooranna dawladdaas annagaa dooranna dhibaatadaas markay dumarka haysato maxaa wax looga qaban leeyahay eeda loo dhegaysan leeyahay waxaan ka cudsanayaa adduumaadka meel walbay joogaan soomaalida ummadda nebi maxamed inayna caawiyaan oo yax lagu taraan waxay ku yidhahdeen siddeed iyo toban kun oo dollar soo dir waxba uma hayo inankaynagu agoon ilaaba xaaladeeda waxaan ilaa ay ka rajaynay inuu ilaahay dhibaatadaa naga qabto meel baanu maxeete fadhiisanay annagoo codkiis ka duwan oo boodharhka hooyooyinka ooyaya dhali dhalinta godka ay ku qoran tahay haysana ayaa waxaa noo yimi gaadhi xaajiyadan oo askaro buuxda iyo maxeete gawaadhi dabayaacaysa waxaan ku niri dhibaato ma wadna eegta boodh boodhka akhrista boodhkii markay akhristeen labadii boodh way naga qaadeen waxaan anaa ka dabata waxaan ku war labadeeda boodh soddon doolar baanu lagu samey hooyooyin masaakiin ana soddonkayaga doolar nasiya boodharkayaga aanu caalamka ku codsano ku barinay dabeetana waxay dhahan waan idiin soo celinaynaa boodharka waxaanan idinku yeedhanaa madaxweynaha ku-xigeenka wasiirada caalamka annaga wax idinla qabanana halkaa noo sii yara fadhiista markaan bartii fadhiisanay aanu ku yara suganay aanu islahayn dee waxbaa laydin soo wadla hooyooyin baanu si raba u fadhiisano wada fadhiya ayaa waxaa noo yimi aar aryudii oo xaajiyada dhana waxaa noo yimi lix shan iyo moy saddex waxaayan waxna lagu gurayo xaajiyada oo askar oo maran oo layidhi islaamaha kusoo gura dabeetana hooyooyinkii waa la garaacay waa lagu wada tuuray markaan anigu arkay aad in islaamin loo garaacayo la tuqaan tuqunee lagu gurayo ayaan anigu qun yar maxayta meesha ka dhaqaaqay sababta hooyooyinkan cabanaya loo xidhay ma laydii sheegay haa waxaana lagu yidhi maxaa waxaad wadaan sheegta dabeetana askari nin taliya aan hor istaagay waxaan ku taliya waan kuu sheegana dhalinta godka ayaan hana dhiman hana noolaanta marka ubadka yagaan caalamka dadweynaha u baryana dad xidhan ilaahina barya hor sheeda dhigta adiga ma wiilkaagaa ku xidhan aniga wiilkaygaa ku xidhan xalayta isagoo garaacaya ayuu ii soo dhigay oo la tobankii cidiyood baan ka saaraya wallaahi alcadiim saaka uu ii soo dhigay isagoo ooye oo igu le toddobiyo toban kun iyo shan boqol oo dollar haddaad soo dhigi weydo waxaan ku maydkiisa inta soo gowracan ku tusayaa shan iyo toban dollar horena waan ka bixiyey adduun shan shan iyo toban kun oo dollar horaan ka bixiyey waana agoon maxay ta shan iyo toban agoona ayuu maxay ta ka mid yahay intii horeba dawarya silic baa lagu keenay toddobiyo tobanka iyo shantaa boqol imkana ma heli karno dad waxaan isla caalamka dadweynuhu haydan caawiyaan maamulka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegeen dhowaan ay bilaabayaan dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusman ayaa warkaan kasoo diray beledweyne gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim food cadde ayaa sheegay in maamulka degmada beledweyne uu wado sidii uu dib u dhis ugu samayn lahaa garoonka diyaaradaha baas khaliifa magaalada beledweyne si looga hortago hakad ku yimaada howlaha garoonka marka la gaaro xili roobaadka maadaama xili roobaad lagu jiro garoonkii diyaaradaha oo mataqaana ay kasoo degayeen diyaaradaha ina waktigii mataqaana oo aan roob dartiisa mataqaana looga cararin oo gurceed aan aan laga soo degin annaga ka maamul ahaan iyo ma garanaysaa iyo dadka heer beledweyne anagoo iskaashinin iyo he-adaha inaan mataqaana aan si wanaagsan garoonka mataqaana aan udiyac tirno oo garoonkeena aan mid laga guuri marka roob da-aas noqonin arrinkaas mataqaana waxaan ugu baaqayaa ummadda reer beledweyne aan ugu baaqayaa ka maamul ahaan waa qorsheeyohaynaa hadda aan qorsheeyohaynaa in mataqaana hawshaas ma aragtay si wanaagsan aan uqabano marka dadka marka saas waxaan usheegaya marka inay isku dadaalaan arrinkaas waxaa loo baahanya marka inaan garoonka mataqaana aan diyac tirno oo aan aan garoonkeena laga guurin oo meelaha burburtay oo mataqaana oo yacni ay biyaha ay gelayiin inaan si wanaagsan u diyac tirno mataqaana howlahaas marka inaan aad mataqaana dhexda marada aan ku xirino oo aan shaqadaas aan iska boofsiin aan rabnaa si tamaalada mataqaana foolka nagu soo haayo arrinkaas mataqana si deg deg aan u qabano waxa uu ka dalbaday hay-adaha samafalka in ay ka qayb qaataan sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa garoonka diyaaradaha waas khaliifa magaalada beledweyne oo xilrabaadka marka la gaaro aysan jirin wax ka soo dega ama ka dhoofa garoonkan inay dadka ganacsatada oo reer beledweyne inay mataqaana ay gacan ka geystaan iyo mataqaana oo igana garab istaagaan annaga ka maamul ahaan waa taagannahay inayna garab istaagaan aan ka codsanaynaa ina garoonkaas la diyactir aan ka codsanaynaa in ummadda reer beledweyne dantooda ay fiiriyaan ee nin walba waa meeshaas inuu ka dhoofa rabaa maanta maalinta dambe haddii la yidhaahdo guriceelka soo deg dhibaato inay tahay waa ogyihiin marka waxaan aad ugu baaqayaa dadka ganacsatada ee reer beledweyne iyo hay-adaha inay garoonkaas la dayactiro inayna garab istaagaan guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka habeen uu soo saaray ilaa socodsiin anigoo xasana liban cabdi ciise oo farsaminay tan intaan warkaan warka xidib u kulmi doono nabada haada